afar iyo labaatankii bishii shanaad laba kun lix iyo toban maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdiweli maxamuud macow afartan iyo sagaal jir ah inaa faadumo xaaji nuur ku dhashay xamar kaas oo lagu soo eedeeyey in isagoo madax ka ahaa amniga hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee aadancadda aeroborti uu kowdii bishii labaad laba kun lix iyo toban geliyey eeraboorka laabtoob qarax lagu soo xidhay una dhiibay ismidaamiye cabdulaahi cabdisalaam boorle asagoo u diyaariyey in uu saaro turkish airways oo maalintaas lahayd duulimaadka muqdisho istanbuul si uu isugu qarxiyo balse ay baaqatay maalinkaasi diyaaradda turkish sidoo kale labadii bishii labaad laba kun lix iyo toban wuxuu mar kale soo geliyey gudaha eeraboorka laabtoob qarax laabtoobkii qaraxa ahaa una fududeeyey ismidaamiye cabdulaahi cabdisalaam boorle inuu la raaco diyaaradda d tari boqol konton iyo sagaal oo lahayd duulimaadka muqdisho iyo jabuuti oo ay saarnaayeen rakaab deetan iyo afar qofood ah taasoo keentay inuu isku dhex qarxiyo ismidaamiye cabdulaahi cabdisalaam boorre xilli ay maraysay hawada sare ee degmada balcad waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey cabdiweli inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab labo carays xaashi cabdi ina sareedo maxamuud maxamed oo maqano ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay islamarkaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda daalow airelan oo loo adeegsaday laabtoob lagu soo xidhay walxaha qarxa maxkamaddu markay aragtay eeddii xeelaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneed qodobada laba boqol labaatan iyo kow laba boqol sagaashan iyo toddobo iyo laba boqol konton iyo shan xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markii ay tix raacday dhaqdhaqaaqa muuqaallada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xidhan eeraboorka aadan cadde oo uu ka dhex muuqday cabdiweli maxamuud macow oo wata laabtoob qaraxa kuna jira gudaha eeraboorka aadan cadde maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga carays labo dukumiintiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira caddeemo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqaynayay iskaanka maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha maxkamadda waxaa u caddaatay in cabdiweli maxamuud macow labo carees xaashi cabdi oo maqano ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'in sidoo kale abshir maxamed macalin axmed safiyo cabdulaahi xasan cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min afar sano oo xabsi ciidan ah liibaan maxamed yalaxow cumar muxudiin xuseen qorey maxamed cabdi cilmi waxay ku xukuntay min hal sano oo xabsi ciidan ah bashiir cabdulaahi afrax cali nuur salaad diiriye aadan daahir shiikhow waxay ku xukuntay min lix bilood oo xabsi ciidan ah maxkamaddu waxay xabsiga ka sii daysay eedaysanayaasha kale ah cumar macalin calasow cali maxamed maxamuud cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiqaadir abuukar ismaaciil maxamed xirsi faarax khaliif cali maxamed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi